khadaro aad iyo aad baad u mahadsan tahay ugu horeyn waxaan jeclahay inaan bogaadiyo shaqada culus ee ay hayaan saxafiyiinta somalilan ee guud ahaan ka howlgelaya degmooyinka iyo gobolada somalilan waxaana runtii ku bogaadinayaa shaqada ay hayaan ee culayskeeda leh ee bulshadu ay ka sugayso inay war ka helaan xaaladda guud ee saxafiyiinta somalilan ee khadarow marka la barbardhigo tusaale ahaan sanadkan iyo kii ka horreeyo kale markaynu isbarbardhigno waxaad moodaa in waxoogaa sanadkani uu aad uga hooseeyo sanadihii hore marka la eego dhinaca xarigga iyo caqabadaha ay la kulmayaan saxafiyiintu ay kala kulmayaan dadka ay xogta ka raadinayaan tusaale haddii aynu usoo qaadano sanadkii kan ka horreeyey oo saddex iyo afartan saxafi aanu diwaan gelinay urur ahaan oo xariga sanadkan waxaa ilaa iminka shantaa bilood ee ina dhaafay aanu diwaan gelinay lix saxafi shan lagu xidhay gabiley iyo shan iyo warye lagu xidhay ee gobolka sanaag runtii markaa waxaad arkaysaa isbeddel weynu inuu jiro oo hoosu dhac weynu uu jiro oo aad dareemayno sanadkan inay inuu ka yeriya xarigu intii hore walow aynaan meesha ka saari karin aynaan odhan karin ta caqabadihi way dhammaadeenoo caqabad la-aan bay saxaafaddu ku shaqaynayaan haddana isbeddelkaasaanu dareemaynaa waxaanan runtii aan soo jeedin lahaa uun in saxafiyiintu iyagana dhinacooda dee mas-uuliyad baa saarane ay tafatirkii iyo ay ku dadaalaan sidii bulshada ay ugu tabin lahaayeen xog dhammaystiran oo aan u baahnayn cunfi iyo iyo dhibaato bulshada dhexdeeda aan ka abuurayn dad xagga aqoonta iyo eegtid xagga muxuu ahaye farsamo ahaan dhibaatada ama duruufaha ay ku shaqeeyaan taa ka warran khadarow farsamo ahaan anigu waxaan dareemaynaaba in isbeddel weyne uu jiro oo dhinacii aqoontoo kale markaynu eegno dee waxaa jira firsada iyo ilo ilo ilo ilo ay aqoon ay ku raadsan karaan saxafiyiintu oo tusaale ahaan sanadkan ururka saxafiyiinta somalilan ee sooljo oo keliya marka la eego fursadihii uu siiyey ee jaamacadda hargeysa oo ay galeen ilaa soddon saxafi oo scholarship oo free ah oo ururku bixinayo isagoo oo kaashanaya dowladda somalilan oo kabkii saxafiyiinta ah iyo weliba hay-adihii kale caalamiga ah aan wada shaqaynaynay dhinacii tababaradana marka aynu eegno tababaro kala duwan oo u badan weliba kuwo shaqada ay hayaan taabanaya oo kuwii u dambeeyey ee toddobaadkii iminka lasoo dhaafay iyo bishii february ilaa march kuwii aanu qabanaynay oo dhammaantood si toosa u taabanaya shaqada ay hayaan markaynu eegno firsad weyn baa noo muuqata waanan wiigaga soo socda tababaro noocaasa ayaanu qabanaynaayo aanu ku barayno qaabka ay shaqadooda u gudanayaan waxaanse runtii dareemaynaa un dee mar walba caqabaduhu way jirayaanoo inaan meeshii laga saari karin oonaan odhan karin ururkii baa wada daboolay laakiin intii awoodeyda ah aanu ku dadaalayna inaanu meesha ka saarno wixii caqabad ku noqonaya shaqada saxafiyiintu ay hayaan waa hagaag aad iyo aad baad mahadsantahay sakariye axmed maxamed guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee soolja geesta kale weriye cabdirashiid cabdiwahaab waxa uu ka mid yahay wariyaasha somalilan ee ka howlgala magaalada hargeysa ugu horreyn waxaan doonay cabdirashiid inaan ku weydiiyo saxufiyiinta somalilan jawiga ay ku shaqeeyaan waa sidee khadar maxamed cakulle adiga iyo idaacadda v o edaba aad baa idin salaamaya maanta waxay ku beegan tahay saddexda may oo maalinta saxaafadda dunidao dhan laga xuso horta waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa maalintan awgeed saxafiyiinta kala duwan ee soomaalida meel kastoo joogaan gaar ahaanna kuwa somalilan baan si weyn uga hambalyeynaya maalintan khadar waad mahadsan tahay su-aashaadii weydiisay haddaan ka jawaabo marxaladaha ay ku shaqeeyaan iyo jawigooda horta waa mid wanaagsan warbaahinta somalilan khadarow adiguba waa wariyaato waad ka warhaysaa oo waxay kusoo beegmaysaa xilli ama jawi qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ay instituushanadii dowladda iyo kuwii gaarka loo leeyahay iyo mas-uuliyiintiiba ay samaysteen kamaradu gaara oo ay soo markay soo duubaan muuqaalka meel ay soo geliyaan kadibna miidiyaha loo soo diro kii doonayaana uu qaato kii kalena uu iska dhaafo ujeedka haddaba sidaa loo samaynayo ee institutionkii kuwii dowladda iyo weliba kuwii gaarka loo leeyahay iyo xisbiyadii mid walba uu samaystay kamarada goonidina waxa weeye in ay ka gabadaan su-aalaha ku xeeran ee la doonayo in laga weydiiyo marxalada waktigaa taagan ama hadalkaa ujeedkoodu wax ka hadlayaan in wax laga weydiiyo ayuu mas-uul kasta uu ka gabanaya oo ay warbaahintu ay wax ka weydiiso oo su-aal laga weydiiyo taasi waxay u sahlasaa in intuu wuxuu doono yidhaahdo uu iska soo duubo oo uu soo geliyo meel hadhowna warbaahintiina kuwii doonayaan ay qaataan kuwii kale iska dhaafaan jawiga maanta halkaa lagu shaqeeya khadarow waxa weeye waa jawigaasi maanta saxaafadda madaxa banaan berkood aanay shaqaba haynin ee shaqadii ay hayn lahaayeen su-aalihii ummaddu tabaysay ay ka weydiin lahaayeen mas-uuliyiinta kuwa dowladda iyo kuwa mucaaradka iyo kuwa maxaafidkaaba iyo instituushanada kaleba in kamarad gooniya loo samaystay oo muuqaalka la iska soo duubo kadibna miidiyaha loo qaybiyo waa caqabada ugu weyn ee maanta ay wajahayaan warbaahinta madax bannaan ee somalilan ee ay ku shaqeeyaan waana duruufo mataqaanaa mararka qaarkood wararka ay mas-uuliyiintaas sheegayaan oo ah kuwa loo baahan yahay oo waaweyn in aad ku khasban tahay inaad warkii sii dayso oo aad warkii tabiso marka taa waxaan odhan karaa un marxaladaasi ayaa hadda kusoo kordhay khadar maxamed cakule oo oo waa dee taa maanta maalinta saxaafadda duniyada dee taa aan isleeyahay saxaafaddii madaxa banaaneed eed u hadlasaabaa tabasa waa taas weeyaanoo waktigan maaragtay isgaarsiinta casriga technolojiyadda internetku ay saameyn leeyihiin marka saameyn seeya ayay ku yeelatay dhinaca warbaahintii hore khadar aad baad umahadsan tahay saameynta ay baraha bulshada ay ku leedahay media waxa weeye horta saameyn labada dhinacba way ku leedahay mid xun iyo mid wanaagsanba way ku leedahay iminka social mediahani wuxuu hawada ka saaray amaba uu saameyn xoog la uu ku yeeshay jaraa'idadii websaytadii warbaahin fara badan oo jirtay ayuu saameyn ku yeeshay oo laga soo guuray saameynta uu ku yeeshay kale ee ayaan kuu sheegaya khadarow waxa weeye adigoo wariya iyo anigoo wariyaa iyo ka suuqa jooga ee wax soo dhigaya maanta waxba laguma kuma kala duwana waxa weeye dadkii caadiga ahaa ayaaba gebigooduba saxaafad ka noqday qof kasta oo mobil sitaa saxaafad buu noqday halkaasuu ku qabanaya muuqaal buu duubaya wuu soo gashanaya marka adigii wuxuu wariya oo dee lagaaga lagaaga baahan yahay dee maba jirtaba oo waatan dee mataqaanaa qofkii dee suuqa jooga uu soo duubayo wax sheegayo markaa taasna saameyn bay ku yeelatay oo dee waxaa laisku wada qaadaya hadhow hadday wax u sameeyaan war waxaan social media baa laisku odhanaya adigoo wariye iyo cid kastaba waa dadkuweynu way isku wada qaadayaan wax odhanayaan waxaasay tabiyaan markaa walaal saameyn dhinaca wanaagsanna waa ku yeeshay oo waxyaabo la doonayo ummadda in loo soo bandhigina waa soo bandhigaan waxyaabo kaloo xun oo aan kuwa wariyaan aan soo dhigin oo dadkaasi suuqa jooga ay soo baahiyaanna waa jiraan marka social mediahu hadda uu ku yeeshay mid wanaagsan iyo mid xunba ku yeeshay walow aan odhan karo waxa ka bixi karaba maalmo dhow hawada waxa ka baxaya tviyada ka bixi doona oo maanta qofka mobil haysta ee facebook haysta ee social media kala duwan ee mareegaha kala duwan ee social media haysta inaanu maanta t v u baahanba yaa suuragala dadka boqolkiiba siddeetan haddii aad weydiiso khadrow oo aad tidhaahdo goormaa kugu dambaysay t v intaad hoos fadhiisato aada war ka daawato t vyada kala duwan kuu sheegi maayo marka t vyadii laftoodiina waa la jaan qaadeen oo halkii dadku joogeen iyay la guureen marka haddaanay la guurin oo aanay halkaasi la tegin dee waa laga baxaya t vyadii oo maalin dhow t v la daawadaaba ma jira aad iyo aad baad mahadsantay kaasi waxa uu ahaa weriye cabdirashiid cabdiwahaab oo ka mid a wariyaasha somalilan ee ka howlgala magaalada hargeysa waxaanu igu warramay magaalada hargeysa waxaa kasii horreeyay gudoomiyaha urka suxufiyiinta somalilan sakariya axmed maxamed oo isaguna igu warramay magaalada hargeysa khadar maxamed cakule v o a hargeysa